waxaan ugu baaqaya ummadda soomaaliyeed meel ay joogaanba waa cadowga islaamka weeye waa cadow soomaaliyeed wax maslaxadahoo ay soomaaliya u hayaan ma ay jirto aan burbur iyo dil iyo dhacan ahayn waxaan rajaynaynaa marka annagoo dhammaanteen soomaali ah inaanu meel uga soo wada jeesano iskana qabanna cadowga haddii laha yihahdo soomaalidu intay iyagu isku mashquulsan tahay ayaa in badan oo kale ay cadowgu ka faa'idaystaa marka ninuu hadda gogol uu xariira u dhigayo shabaab ma jirtee maamul boqol ay ku maqan yihiin marka qolada maanta istiraahda idinka la idima soo jeeday meel kale la jira beritaan laydin imaanaya marka runtu waxaa weeye in loo baahan yahay in cadowgaas istaraatiijiyad mida laga yeesho meelna looga soo wada jeesto